askartan oo kasoo goostay maamul kala baxay koonfur galbeed islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo bandhigay degmada tiyeglo ee xarunta wilaayada bakool ciidamadan ayaa tiradooda gaaraysay ilaa iyo lix askari waxayna dhammaantooda si isku mid ah uga soo goosteen degmada waajid oo ka mid ah meelaha ay gobolka bakool ka joogaan ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya askartan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu kala magacaabaa isxaaq cadowriinow xumow tareeg iyo isxaaq durow iyagoo la hadlaya warbaahinta waxay shaac ka qaadeen in asbaabta keentay kasoo bixitaanka maamul kala baxay koonfur galbeed ay tahay gaajo daran iyagoona xusay inay u dulqaadan waayeen dhibaatada haysatay waxayna intaa ku dareen inay gaajada meesha ka gaartay awgeed ay baadayeen bulshada ku nool degmada waajid ee gobolka bakool markii dambena laga qaaday hubkii ay wateen ugu horeyn waxay ka warrameen halkay kasoo tageen meesha ay tababarka kusoo qaateen cidda tababartay iyo sida uga suurta gashay inay kasoo baxaan maamul kala baxay koonfur galbeed murtadiinta mayba ku kabiirayihiin degmada weejid madi hora yaalmalayna qaaday walgaalada madi wadanka galaasi ay tahiin maybaa ku kabiirayihiin weejida ku kabiiri meela dhibownan kafuri meela goobnan iyo aruri lama kuntumiyo afartanan hogaade hodurana nijey hodur madina nijey tababarka meelanan inkafuri etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaali in badan iyo tababarka biyaayeen marka meelo tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani tababarka dhatismay baa laiska baraayahay ada roor iyo buushab walsaas amal ee laiska baraahay anoo shileeday ah oo anoo dulqaad waay macnaha baahada jart iyo nay rafaadka iyo dulqaad waay baahada maybaa kumid ahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo maybaa kumid ahaytay daryeelaan yaa kumid ahaytay saas darteen ku tawi weejida seedi magaga humawtiriga lere weejida kukoy sanmandher ku tawi weejida seedi weejida bana seedi mausliya kaberi moornaarada oona heesaldhiga baalisananay kuus shagun horgobana mele hor dhibo mele gelin gorgo injejelinasi kunshirin maynasian maagla islaanamadan ku bani melilasin ka jarni ilaa marshis gorida ninin koy shaana dhibilay niner wali busha ninin ku qaaday suuga walaayarko dhaqaanay walaawo ilaa marshi dhagaalahan ba unuba baanay koy ilaa marshi wala kada dugsana gali haaniyo han hob un daduqnina ilaa marshi guridaha ku kuusol yaler gurida sidina no kuusida suuga daana daana dhilunagani ge horona limankan khiyaanan may na erena hob gurida lisi maulitin lamba shambol dolara billi hadhi asaneran kunku dolar yusuf taakini balan qaaday mauliita ardi madaxa aha waa na erimida dembo baydho guraha ku qaaday gurigi weejida shaani kunki dolar armida dembo waay lan ardi mari masruufni inhay male madoo sagaalun qaadanima horkal kuma qaadan weejid hooba koyn hor dhama urule shaangnay hooba koyn hatina arda idan alfaday ugaa leher rigbadan ah kooyel kuusay madi unu sagaalunka qaadane arda ay baar qobil rugina nihin asraade kubada idin weeri arda urule gadow la gale guriyaal oo sodon amal ee la gaday sidoo kale aadan cabdiraxmaan isxaaq iyo isxaaq deer aadan ayaa iyagana ka mid ahaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool kuwaasoo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxayna iyagana ka warramayaan waxa ku riixay inay ku biiraan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyagoona baaq u diray saaxiibadooda isku safka ahaayeen ee ka garab dagaalamaya ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a gobolka bakool mama ka shaqaysay gabuko dolow leera askugu shaqaysado may iduufiyay shiidaan yoontay jinka iduufi limunta oo waa naladka mawsiiti leeraayo shiidaan ay galayhin yoo ka duufay saasa miiligaseedi degmada weejid madiuna saanay manahanin gudbay hadada mawsiit oo saldhig oroosa madana miiligasaadina war oo shaqee oo hatan saas oo meeleeh owdin mele intiin tukorana gorin hormaysiina horna shagana horma igeliina markan halka may haayahin anhe langurlaana lahaayahin dooro oo miilikare waxaan gabkula isku seeda walaamaay suugladan iskure danlee kaarka ee ujee inka gudi mushumaay aya un habaasananinshae alanka adduunsa dhan waxabaa mebrosan gurijeelere una dun merisayne waa unukufayidne oo wax ku dhafna male bogna gooyi yoontay adduunyalaan yoontay rafaad waa kala wax ku dhafna male limantaasi may faringa endiray alankay horta rafaad qabaana waawiyaga maag ay miili inka bogna gohnaane nafa nafa ma adabto maag nafa miili maag rebat mashmoyo ku hayang male in isku koyano muslimiinta isku dhexgalaano adduunsha qubsada iyo fade magaga isaaq deer aadin yelere walay ma usleyti ahay weejida roogi markaana kabiilayna reer baadi ahay walagaa kutabi weejid ma usleyka nagdi ahay goril meelinisi dhibma dheef mangaran ini muslin lay ku dhaqano gaala lay ka dhaqanoon iyanagani iyadina iska anfa waayni lamasina iyo meeli gorig kolankaana kagjari gorigin gorilan kooleninkadi ahay lansheeqa nooqaad wala dhawaasana masheera qaadaasana kooya migil duurka laakugubi hoa meefataan hungurijeyd lung iya helnay sifaylalani ka dhoay intii reed jiraano gaaladana ilaahi ha kusal dara ilaahi inay gubiyo fadaan muslimiinta juhan bahan gaala in muslim may walkale muqudhahoy diinta barni ere ina dhabeytan ogaani inaas kukubattan ilaahi jihangnaga tanga fade qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si raxaraxana usoo gaaraya marar badan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo ay dhidabada u taagaan shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u sheegay inay si diiran usoo dhoweyn doonaan askarta shisheeya kalkaalka ah kuwaasoo ciidamada soo duuliyaasha xabadda ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isaga xijiyaan